waa mar kale iyo barnaamijkii xiisaa lahaa ee hambaliyada iyo heesaha waana barnaamijkii ugu horeeyey ee bishan barakaysan ee ramadaan ibrahim waa maalintii ugu horreysay ee barnaamijkan ugu intaan ku guda jirno bishan barakaysan ee ramadaan ilaahay khayrkeeda hana siiyo meel kasto aanu ilaahay khayrkeeda iyo barakadeeda hana siiyo bishan barakaysan ee ramadaan meel kasto oo ay dhegeystayaasha naga maqlayaan ibrahim waxaanu leenahay bilata iyo bilkheyr ramadaan waataa gordhow ayaan dhegeystayaashu ciyaari doona hase ahaatee waraaqahana soo gaaray midda ugu horreysa aan soo qabto waxay ka timid waraaqa si gaaban oo qurux badan loo soo qoray waxaa ugu horeeya xasan nuur muude iyo xaaskiisa iyo mulki maxamuud weheliye iyo caruurtooda doctor axmed xasan nuur muudey abuukar xasan nuur muudey iyo maxamuud xasan nuur muudey iyo deeqo xasan nuur muudey iyo siciid xasan nuur muudey deeqa xasan nuur muudey iyo siciid xasan nuur muudey iyo safiya maxamuud weheliye baadiyow iyo odaygeedaha cali mahdi iyo caruurtooda najma maxamed shukri yoonis iyo mahdi iyo sidoo kale xaliimo maxamuud weheliye iyo saciid jimcaale iyo caruurtooda mulki mahad cabdiraxmaan axmed iyo sumay iyo sidoo kale shukri maxamuud weheliye iyo maxamed ibraahim iyo caruurtooda cabdirasaaq cabdulcasiis amaal iyo cabdulaahi iyo ugu dambayntii abuukar nuure muudey iyo wiilkiisa maxamed abuukar dhammaan dadkani waxay kala joogaan magaalada edmonton ee dalka canada iyo fairfax virginia dalkan maraykanka waxayna tahniyada u dirayaan boqorka cabdirashiid faarax nuur iyo boqorada ilhaan maxamuud maxamed oo bishan aanu ku jirno juun lixdeedii arooskooda uu ka dhacay magaalada oslo ee dalka norway waxaan u rajaynaynaa bay leeyihiin arooskooda inuu noqdo kii lagu nasto oo lagu nagaado ilaahayna ubad khayr qaba oo baariya uu kala siiyo annaguna waxaan leenahay aamiin dhambaalkana wuxuu naga soo gaaray zahro maxamuud arax iyo daahiyo daahir cigaal iyo waxay yidhahdeen ashkiro bood khayre xalwo xaashi iyo cabdulaahi bulxan cali iyo xasan bulxan cali iyo siciid bulxan cali iyo waxay yidhahdeen ardo bulxan cali iyo dahabo bulxan cali iyo xaawo bulxan cali maryan bulxan cali maxamed axmed bulxan iyo maxamuud axmed bulxan iyo cabdulaahi axmed bulxan cabdiraxmaan axmed bulxan khaalid axmed bulxan iyo aamino axmed bulxan iyo waxay yidhahdeen kumbil muxidiin jaamac iyo anas muxidiin jaamac iyo elyaas muxidiin jaamac iyo kowsar muxidiin jaamac iyo keef muxidiin jaamac iyo waxay yidhahdeen igraan muxidiin jaamac iyo faadun muxidiin jaamac dhammaantoodna waxay jecel yihiin inay hambalyo gaarsiiyaan cabdikariin axmed bulxan iyo farxiyo axmed yuusuf oo gabadha ugu dhalatay bay yidhahdeen caabud waaq gaar ahaana xaafadda new city waxaana gabadhaas lo bixishay bay yidhaahdeen maa'ido waxaanay leeyihiin maa'ido allah ka dhigo tii soo barbaarta oo dalkeeda iyo waalidkeed baafacda aamin ayaan leenahay aniguna aamin ayaan u raacinaya warqadan waa tahniyad aroos waxaanay ka timid abe cabdixakiin sheekh aadan iyo iyo xakiimo macalin iyo aabi xuseen macalin iyo iyo xabiibo xasan iyo mahad xasan iyo xaaskiisa faadimo cabdixakiin iyo caruurtooda iyo maxamed mustafe iyo xaaskiisa waa xabso maxamed iyo caruurtooda iyo cabdulaahi cabdiraxiim iyo xaaskiisa fardowso cabdixakiin iyo sidoo kale maxamed xasan iyo xaaskiisa fawziye cabdixakiin iyo ugu dambayntii baa la yidhi cabdiraxiim cabdixakiim waa tahay dhammaan dadkani waxay ambaliyo aroos u dirayaan cabdulaahi cabdixakiin iyo xaaskiisa mulki xuseen oo arooskooda uu sagaalkii bishan juuna ka dhacay magaalada beledweyne gaar ahaan xaafadda holwadaag waa la yidhi waxay leeyihiin dadkaas tahniyada dirayana waxa ay kala joogaan gadar finland iyo britain ducada waa xaggiina baa layidhi caasucuudi daandule waxaan ugu ducaynaynaa arooskaasi in ilaahay uu ka dhigo midkii lagu kala helo ubad khayr qaba wiil iyo caano gabar iyo caano waa hagaag waxaan dhambaalkana ka helay maxamed deeq cusmaan faarax iyo xasan cusmaan faarax iyo leylo cusmaan faarax iyo nuurudiin cusmaan faarax xaawo nuur muudey iyo warsame maxamed xersi iyo xaaskiisa fartuun cabdinuur iyo waxay yidhahdeen carruurtooda iyo aamino maxamed warsame iyo raabico nuur muudey iyo carruurteeda dhammaan dadkaas waxay kala joogaan germany switzerland iyo holland waxayna hambalyo hawada u marinayaan cabdirashiid faarax nuur iyo ilhaan maxamuud maxamed oo bishan juun lixdeedii arooskooda uu ka dhacay oslo dalka norway waxaana ay leeyihiin arooskiina waxaan eebedka ka baraynaa inuu noqdo kii aad ku nastaan oo ubad kheyr qaban aad kala heshaan aamin ayaan leenahay aniguna aaminayaan raacinaya ibrahin oo intaadan heesta ugu horreysa noo soo qaban aan warqad kale ku daro waxay ka timid hooye xabiibe maxamuud iyo xamdi faarax nuur mudde iyo seegede iyo cabdulqaadir xasan koofi iyo raabico nuur muudey iyo carruurteeda iyo diini faarax nuur muudey iyo xaawo nuur muudey iyo sidoo kale fartuun cabdinuur iyo saygeeda iyo warsame maxamed xirsi dhammaan dadkani waxay kala joogaan zuurikh jarmalka iyo oslo norway waxaanay hambaliyo aroos hawada u marinayaan cabdirashiid faarax nuur iyo ilhaan maxamuud maxamed oo bishan juun lixdeedii arooskoodu ka dhacay magaalada oslo ee waddanka norway waxaana u rajaynaynaa bay leeyihiin arooskoodu inuu noqdo kii lagu nasto oo lagu aayo ilaahay inuu kala siiyo ubad khayr qaba oo caafimaad qaba aamiin waa hagaaga waxaan ku bilaabaynaa anagoo ku jirna bisha barakaysan ee ramadaan bilataye bilkhayr waxaa ku luqaynaysa fanaanida faadumo cabdulaahi maandeeq
رمضان بلا تايا بالخير دلايا دواي أصير أنت هاي بالخير وجهك ربي ونبري بشارنا النبي يدي فروقة مؤمنين تاي بالخير وجهك ربي ونبري بشارنا النبي يدي فروقة مؤمنين تاي بالخير
addoonka sodhonkada beri intuuba la qaaday sooma ilaa boqorka abaalmari
addoonka soddonkeda beri intuu ballan qaaday sooma ilaa boqorka abaalmarin
addoonka soddonkeda beri intuu ballan qaaday sooma ilaah boqorka abaal mari addoonka soddonkeda beri intuu ballan qaaday sooma ilaa boqorka abaalmari
addoonka soddonkeda beri intuu ballan qaaday soomay ilaa boqorka abaalmarin
addoonka soddonkeda beri intuu ballan qaaday sooma ilaah boqorka abaalmari
bila taya bilkhayr dantii baydh baa la yidhiye bilkhayr rabadan bila taya bilkhayr dantii baydh baa la yidhiye bilkhayr badhadhaha iyo sabolku bishii ay wada simeene jannada loo beeratamaayaay bilkhayr badhadhaha iyo sabolku bishii ay wada simeene jannada loo beeratamaayaay bilkhayr
addoonka sodonkeeda beri intuu ballan qaaday sooma ilaa boqorka abaan marin
addoonka soddonkeeda beri intuu ballan qaaday soomaali ilaa boqorka abaalmari
addoonka sodonkeeda beri intuu ballan qaaday sooma ilaa boqorka abaalmarin ibrahim waad maqlaysaa Ya, addoonka bisha barakaysan soddonkeeda maalin sooma ilaah boqorka abaalmarinayo marka ilaahay kuwii ka faa'idaysta ha naga dhigo meel kastoo aad joogtaan ramadaan kariim ayaanu dhegaystayaal hawada idinka leenahay waa tahay warqadihii ayaan ku noqonaynaa dhambaalkana wuxuu ku bilowday waan idin salaameynaa ibraahim xasan garabey daandure iyo caashe ibraahim aadan caashe cuud annagana waanu idinka qaaday taa mid lamida ayaan iisoo diraynaa waxay idhahdeen intaasi kadib waxaan kala nahay maxamed kaafi cali muumin iyo xaaskiisa muxubo axmed cabdi iyo caruurtooda oo kale ah axlaam maxamed kaafi cali muumin iyo waxay idhahdeen anis maxamed kaafi cali muumin waxaana ay hambalyo farxad leh u dirayaan maxamed cabdinaadir ayaanle iyo xaaskiisa xamdi cabdi maxamed oo arooskoodu uu ka dhacay bay yidhaahdeen magaalada muqdisho caasimada soomaaliya waxaana ay leeyihiin ah, waxaa tahniyad iyana aan u diraynaa shamis cabdulaahi maxamed iyo saygeeda dhakhtar maxamed saalim calisow oo iyana ku aqalgala bay yidhaahdeen toddobaadkan magaalada muqdisho waxaana ay leeyihiin ah, gurikana kala kulma bashbash iyo barwaaqo iyo nolol raaxa badan aamin ayaan leenahay aniguna amiin ayaan raacinaya warqadan tahniyadana waxa ay ka timid cabdiweli maxamed odowa uu ugu horeeya kama imaan waxaa kasii horeeya oo ishaydu ay ka boodday aan ku laabanaya aabe maxamed odowa maxamuud iyo sidoo kale khaalid maxamed odowa iyo cabdirasaaq maxamed odowa iyo barkhad maxamed odowa iyo bukhaari maxamed odowa waa dhammaan ilmo maxamed odowa deeq baa ku jira nimcana way ku jirtaa iyo sidoo kale adeero baa la yidhi baashe odowa iyo nimcaan baashe odowa iyo yaasiin baashe odowa iyo marwa baashe odowa baa la yidhi iyo sidoo kale maryan baashe odowa iyo shukri baashe odowa cabdikariim cumar cabdiraxmaan maxamed xuseen faarax iyo sidoo kale baa la yidhi aadan maxamed aw maxamuud qoorgaab dhammaan dadkani waxay ambaliyo gaarsiinayaan baa la yidhi weriye mawliid maxamed odowa iyo marwadiisa ubax cabdulaahi ibraahim oo wiil ugu dhashay isbetelka guud ee magaalada hargeysa waxaana loo bixiyey wiilkaasi baa la yidhi maxamed mawliid maxamed soo barbara bay leeyihin annaguna waxaan leenahay aamiin
dhambaalkana wuxuu naga soo gaaray xasan nuur muude iyo waxay yidhahdeen xaaskiisa iyo mulki maxamuud weheliye iyo caruurtooda doctor axmed xasan nuur muudey iyo abubakar xasan nuur muudey iyo maxamuud xasan nuur muudey iyo deeqa xasan nuur muudey iyo siciid xasan nuur muudey iyo safiye maxamuud weheliye baadiyow cali mahdi iyo caruurtooda najma maxamed shukri iyo yunis iyo mahdi iyo xaliimo maxamuud weheliye iyo siciid jimcaale iyo caruurtooda mulki mahad cabdiraxmaan axmed iyo sumayo iyo shukri maxamuud weheliye iyo maxamed ibraahim iyo waxay yidhaahdeen caruurtooda oo kale ah cabdirasaaq cabdulcasiis amaal iyo cabdulaahi iyo abuukar nuur muudey iyo wiilkiisa maxamed abuukar dhammaanna waxa ay joogaan edmonton canada iyo fairfax virginia maraykanka waxaana ay tahniyad u dirayaan anisa abuukar hiraabe iyo xuseen sulaymaan cabdulaahi oo arooskooda uu ka dhacay bishan laba iyo tobankeedii magaalada edmonton eh, canada waxaana ay leeyihiin waxaan arooskeena kaga rajaynaynaa inuu noqdo mid aad ku nasataan oo ubad kheyr qabana eebba uu idin kala siiyo aamin ayaan leenahay warqadanna ibraahinow haddaan soo qabto ay gacantayda ku jirta waa tahniyad aroos waxaana ugu horeeya doctor abuukar xaaji jimcaale iyo xaaskiisa doctoresa shamson nuur mudde iyo caruurtooda iyo faadumo abuukar xaaji jimcale iyo maxamed deeqa abuukar xaaji jimcale iyo siciido abuukar xaaji jimcale iyo sidoo kale leylo abuukar xaaji jimcale iyo cabdikariin abuukar xaaji jimcale iyo nuur abuukar xaaji jimcale iyo liibaan abuukar xaaji jimcale dhammaan dadkani oo ku nool magaalada manchester ee waddanka britain waxay hambalyo iyo bogaadin u dirayaan cabdirashiid faarax nuur iyo ilhaan maxamuud maxamed oo bishan juun lixdeedii arooskooda uu ka dhacay magaalada oslo ee dalka norway waxaan u rajaynaynaa bay leeyihiin arooskoodu inuu noqdo kii lagu nasto oo lagu aayo ilaahay inuu ubad khayr qaba iyo caafimaadba uu siiyo annaguna waxaan leenahay aamiin dhambaalkan waxa uu naga soo gaaray aabe cabdixakiin sheekh aadan iyo hooyo xakiimo macalin iyo aabe xuseen macalin iyo hooyo xabiibo xasan mahad xasan iyo xaaskiisa faadumo cabdikariin iyo carruurtooda iyo maxamed mustafe iyo xaaskiisa xabso maxamed iyo carruurtooda cabdulaahi cabdiraxiim iyo xaaskiisa farduuso cabdixakiin iyo waxa ay yidhaahdeen maxamed xasan iyo xaaskiisa fawziyo cabdixakiin dhammaan dadkaasi waxay hambalyo u dirayaan cabdulaahi cabdixakiin iyo xaaskiisa mulki xuseen oo arooskooda uu ka dhacay beledweyne gaar ahaana xaafadda howlwadaag waxaana dadkaasi ay kala joogaan qatar finland ingiriiska waxayna leeyihin ducadu waa xaggeena caashucdii daanduren waxaan leenahay arooskaasi allah ka dhigo kii ay kala kulmaan nolol iyo farxad raaxo badan ubad kheyr qabana uu eeba kala siiyo aamiin ayaan aniguna raacinaya bal heesta xigta ibraahim ee barnaamijka waxaan dhegeystayaasheena caashi usoo qabanaynaa codkii macaana ee axmed caleygaal iyo heestii itaal
Itaal, itaal hagarkuma galeen. Itaal.
wagaag sida aad u nooshahay codkii macaana ee fanaanka axmed cali gaal iyo heestiisii itaal intaas haddaan kaga gudubno caasho noo soo qabo warqadaha waxay ka timid midaan gacanta ku hayo cabdiraxiin cali maxamuud iyo daa-uud maxamed axmed iyo axmed khadar cabdulaahi maxmed iyo maxamuud ibraahim diriye iyo xaaskiisa iyo maxamuud cabdirasaaq cabdi iyo sidiiq kayd ismaaciil iyo sacad maxamed xasan aaraye iyo cabdiqani maxamed jaamac iyo cabdiraxmaan muuseciga wuxuu ku magac dheeryahay jaawo iyo xaaskiisa iyo muuse maxamed sheekh iyo asxaab kale oo tiro badan baa dhiri oo warqadan aan lagu soo koobi karin waxay hambalyo iyo bogaadan u dirayaan boqorka baa la yidhi iyo boqorada kale ah cabdishakuur axmed xasan goolle iyo najmah maxamed axmed geelle oo meherkoodu ka dhacay magaalada hargeysa taarikhdu markay ahay shan iyo tobankii bishan juun ee sanadkan laba kun shan iyo tobanka waxaanay leeyihiin noqda kuwii isku waara oo bad khayr qaban ah rabbi uu kala siiyo aamiin aamin dhambaalkana waxa uu naga soo gaaray ayeeyo dahabo maxamuud cali iyo waxa ay yidhaahdeen aabe axmed maxamed axmed oo sarxaan loo yaqaano iyo waxa ay yidhaahdeen hooyo maryan maxamed daahir maryan cabdi iyo amaal axmed maxamed iyo odageeda axmed ugaas cali iyo caruurtooda injineer kamaal axmed maxamed iyo xaaskiisa sacdiyo cumar iyo gabadhooda sana iyo doctor cabdulmuncim axmed maxamed injineer mukhtaar axmed maxamed xamraawi iyo injineer mustafa axmed maxamed iyo igraam axmed maxamed iyo maxamed axmed maxamed iyo cabdulaahi axmed maxamed iyo bahja axmed maxamed waxay joogaan muqdisho u k sudan bakistan indiya iyo jabuuti waxayna hambali u dirayaan axmed maxamed cabdisamed farxaan iyo faaduma zahra cabdulaahi ciise waxaa nikaaxoodu uu bishan toddoba iyo tobankeedii uu ka dhacay hoteelka safari ee magaalada muqdisho waxaana ay leeyihiin aroos kheyr qaba inuu nikaaxa sidan horseeda ayaan eebeda kaga baryna aamin ayaan anaguna leenahay aniguna aaminayaan raacinaya warqadanna waxaa ugu horeeya asxaabta diraysa bishaaro cali idow iyo salmo nuur salaad iyo nuur salaad maxamed nuur salaad nuur ibraahim isxaaq dalabey liibaan aadan maxamed salaad iyo macalin xasan baa la yidhi iyo asxaab kaleo fara badan oo kala jooga baa layidhi baydhabo iyo baar dheere iyo kenya iyo ethoobiya waxaanay dhammaantood hambalyo dhalasho oo farxad leh u dirayaan isxaaq maxamed iyo xaawo luul maxamed oo wiil ugu dhashay tuulada shanqolow baa layidhi oo ka tirsan gobolka gado ducada waa v o a baa layidhi waa tahay ibraahim obal u ducee wiilkaasi u dhashay isxaaq maxamed iyo xaawaluul maxamed wiilkaas wuxuu ku dhashay baa layidhi tuulada shanqolow oo ka tirsan gobolka gad maxaa ku duceynaysaa waxaan leenahay allah kaa dhigo kii soo barbaara oo waalidkiisa iyo dalkiisa iyo diintiisaba anfaca dhambaalkana waxa uu naga soo gaaray ismaaciil xuseen farjar iyo cabdixakiin maxamuud shirwac waa wariyaasha v o a iyo xuseen axmed xaashi iyo siciid maxamed axmed iyo axmed ismaaciil cabdi iyo rooble cabdi muuse iyo waxay yidhahdeen axmed cali haybe iyo cabdiraxmaan cusmaan iyo maxamed cabdi ducaale iyo maxamuud axmed maxamuud barawani iyo waxa ay yidhaahdeen asxaabta waxaanay jecel yihiin in ay halkan taaniyad uga diraan doctor cabdiraxmaan cali cabdi jicir iyo waxay yidhaahdeen farax axmed xasan oo meherkooda uu qabsamo waxaana ay leeyihiin guur qeyr qabaa inuu meherkaas idin horseedo ayaan eebeda kaga baryaynaa oo aad gashaan nolol raaxo badan aamin ayaan leenahay aniguna aamin ayaan raacinaya ibraahim xilliga heesaha lasoo gaaro mise warqad kale ku dari karaa caasho warqada kala soo qabo waa warqad hambalyo aroos baa layidhi waxaana ay ka timid cabdulqaadir caafi cabdulle iyo adeera baa layidhi xasan caafi cabdulle iyo cabdisalaan cali cabdulle iyo adeer cabdikariin cali cabdulle iyo adeer maxamed salaad cabdulle iyo eedo maryan salaad cabdulle caasho maxamed odawa iyana waa eedo iyo hooyo salaado warsame xasan maxamed salaad xuseen maxamed salaad waa dhammaan ilmo maxamed salaad xamsa ku jira xamdo way ku jirtaa iyo sidoo kale warda waa xamse maxamed salaad xamde maxamed salaad warde maxamed salaad iyo isra maxamed salaad dhammaan reer cabdulle jimcaale waxay kala joogaan baa layidhi dalka gudihiisa iyo dibaddiisa waxaana tahniyad dhalasho oo kal iyo laaba u dirayaan baa la yidhi arooska cabdinaasir cali salaad iyo zaynab cabdikariin cali oo afar iyo tobankii bishan juun habeenkii isniinta baa la yidhi ku aqalgalay magaalada gaalkacyo gaar ahaan baa la yidhi qaran row waa waxay ku aqalgaleen meesha la yidhaahdo qaran row reerkii lagu nasto ee lagu nagaado bay leeyihiin ilaahya ka dhigo wiili caano gabarya caanana way ku duceeyeen aamiin
waa tahay caasho heesta kale ee dhegeystayaashan aan u hayno waa baydhabo haye waa baydhabo ma gaarnaa baydhaba magaata maxaa halkaas yaalla waa lagu ballamay miya yaa waa duulaysaa buurahay waa sii maraysaa buuraha ka waa ugu sii gudbaysaa maanyafuulkaa kasii dhaadhacaysaa
marka waa shimbir buu la hadlayaa kulley fanaanku Ah, baydhabo ma gaarnaa waa codkii fanaanka cumar dhule
nin jacaylku dharkiyo kala jaray bukiiso badi doonabano waan kula ballabina nin jacaylku dharkiyo kala jaray bukiiso badi doonabano cadan kula ballabina ri hadalka qaata miyaad beelen ka taabtaa dhulka kale u badan baydhaba ma gaadha ri hadalka qaata miyaad beelen ka taabtaa dhulka kale u badan baydhaba ma gaadha damba filaaye igu beertay caashaqa janno bilixsantaydii waa bartay ku dhalaatay damba filaaye igu beertay caashaqa janno bilixsantaydii waa bartay ku dhalaatay ri hadalka qaata miyaad beeled kan dhaafta dhulka kale u badan baydhaba ma gaarta ri hadalka qaata miyaad beeled kan dhaafta dhulka kale u badan baydhaba ma gaarta
codkaasi waxa uu ahaa fanaanka cumar dhulle iyo heestii baydhaba ma gaarnaa barnaamijka iyo hambalyada heesaha ayaan dhegeystayaal weli bartan kaga jirnaa waraaqaha inoo haray ibraahim ow qaar ka mid ah bal mid noo soo qabo cabdi warsame dhagajuun iyo cabdikaafi warsame iyo xareed warsame iyo xasan warsame iyo cabdiraxmaan warsame iyo cabdixakiim warsame iyo hooyo khaliija maxamed xirsi iyo faadumo cabdisalaan nuur iyo muxubo cabdisalaan nuur dhammaan reer warsame ducaale reer maxamed xirsi iyo reer cabdisalaan nuur waxa ay taaniyad u dirayaan oo ay leeyihiin ah, naga guddooma heestan iyo hambalyaba axmed warsame iyo marwadiisa xamdi cabdisalaan nuur oo arooskooda uu ka dhacay bay yidhaahdeen cabud waaq waxaana ay leeyihiin ducada idinka le waayo waxaan leenahay arooskaasi kala kulma bashbash iyo barwaaqo iyo nolol raaxo badan ugu horreyn waxaan halkan salaan iyo bogaadin uga diraynaa baa layidhi dhammaan shaqaalaha v o a gaar ahaan baa layidhi ibraahim danduray iyo caasicuud waa tahay intaa kadib irahda annaga oo kale ah maxamed kaafi cali muumin iyo xaaskiisa muxubo axmed cabdi iyo caruurtooda oo kale ah axlaam maxamed kaafi cali muumin iyo anas maxamed kaafi cali muumin waxay hambalyo farxad aroos u dirayaan maxamed cabdulqaadir ayaan leh iyo xaaskiisa xamdi cabdi maxamed oo arooskoodu toddobaadkan ka dhacay magaalada muqdisho sidaasi lamidana waxay hambalyo aroos u dirayaan baa layidhi shamis cabdulaahi maxamed iyo saygeeda dhakhtar maxamed saalim calasow oo iyana ku aqalgalay isla toddobaadkan magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya waxay leeyihiin labadaasi reer ee isguursaday waxaan u rajaynaynaa in ilahay uu ka dhigo kuwa isku waaro oobad khayr qabana kala hela aamiin waxaa noo baaqayaa aadan ciise ow cali iyo zahra maxamed aadan iyo hodan aadan sheekh iyo nadiifo muuse aadan iyo saciido muuse aadan iyo cabdi maxamed dirshe cabdiyare iyo hodan maxamed xasan iyo canab axmed sheekh xaliima cabdicasiis muuse iyo cumar maxamed xasan iyo faadumo maxamed xasan waxa ay kala joogaan maraykanka canada u k sweden norway holland kenya uganda iyo waxay yidhahdeen kaahira iyo meelo kale waxayna tahniyad u dirayaan ismaaciil timir cali iyo ayaan maxamed xasan oo meerkooda uu ka dhacay stockholm dalkaasi sweden waxaana ay leeyihiin guur kheyr qaba ah iyo nolol raaxo badan ayaan eebe kaga baraynaa aamin ayaan lena aniguna aamin ayaan raacinaya heesta xigta ibraahimo waa heestii argaro Thank you.